qaraxan waxaa watay gaari uu watay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo siyaasada degmada xamar jajab oo lagu magacaabo faarax daahir jimcaale oo isaga gaarigaas watay oo kasoo baxo wadadan ka timaada xamar jajab waxa uuna soo marayay degmada xamarweyne gaar ahaan wadada via roma loo yaqaano maxaan ku yidhaha xawaalada dahabshiilka soo horjeedkiisa isagoo meesha sii maraya ayaa gaariga ku qarxay marka ma wax gaariga lagu xiray ahayd mase wax dhulka hoostiisa lasii geliyey oo qaraxaasi lala eegtay guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada xamar jijab marxuumka ilaahay ha u naxariisto waxaa loogu xiray miinada meesha uu ku fadhiisanaya ayaa loo hoosgeliyey markuu wadada soo marayana qaraxii halkaas ayay kula qaraxday islamarkiina maamulkeygii oo meesha ka ag dhawaaba oo anigaan kamid ahaa aan lasoo cararay gaarigii oo holcayo ayaan kasoo dhex saarnay guddoomiyaha kadibna gaarigii aan ku qaadnay isbitaal madiinaan geynay cabaar kadibna waa nasbaxay oo halkaasuu ku geeriyooday allahu naxariiste marxuumka runahantii tacsiyaan waxaan ugu dirayaa ehelkiisa iyo walaalihiisa iyo qaraabadiisa uu ka geeriyooday meel fiican iyo meel ka fiican adduunkan il ilaahay geeyo jannada firdowsana kawa ka waraabay ilaah uu baranaya kooxdii nabadiidka ah ee arrintaa geysatayna ilaahay waxaan ka baryayaa inuu ummadan ka qabto ummadan dad badan ay ku hayaan ilahayna ummadan ka qabtaan ka baryaya waa tahay guddoomiye cabdiqaadir bal waxaad iiga warantaa marka ee guddoomiye ku-xigeenkii hore xamar jajab mooye cid kale oo wax ku noqotay oo gaariga mas-uulkaasi la saarnaa miyaa jirto maya gaariga qof kale oo mas-uulaha saarnaa ma jirin mas-uulkan keligiisa ayaa gaariga watay isaga keligiisana ayaa lala eegtay qaraxana keligiisa ayaa lagu simay wax kale oo wax ku naqdayna ma jirin waa tahay magaalada muqdisho qaraxyada noocaana ee baabuurta loogu xirayo dadka mas-uuliyiinta waa ay soo badbateen marka dowladda ama maamulka gobolka banaadir adiguba aad ka mid tahay tan iyo wakhtigan ma jiraan tallaabooyin looga hortegi karo oo bal ama lagu ogaan karo baabuurka intaanan wax lagu xirin ama kadib oo aad damacsantiin inaad qaadaan run ahaantii horta howlahaas oo kale waa howlo amni ah laakiin waa jiraa maamulka waa u qorshaysan yahay in arrintan qorshihii looga hortegi lahaa uu diyaarinayo arrimo qorshaysan oo amni ah waaye waa qaraxna qaraxna wax la calin kara ma ahan qofkii qarax maleegayo qarax lama calin karo laakiin ka hortagaa la samayn karaa maamulka inta badan dadaalu ku jiraa sida qaraxyadaas uga hortagi lahaa kooxda nabadiidka ahna inta badan awoodooda waxay hadda kusoo koobantay oo keliya inay qaraxyadaasi ka dhex sameeyaan ama ay ku xiraan gawaarida mas-uuliyiinta gaarka ay wata taasina waxay dhibaato taasina waxay keenaysaa kahortageeda waxay noqonaysaa in mas-uuliyiinta gawaarida leh ay ay dhaafaan ay ka tagaan ay ku tagaan wadooyinka wadooyinka waaweyn ay isaga dhex dhigtaan oo aanan cid control aynan lahayn taas ayaa keenaysa in oo mas-uuliyiintaas meesha wax ku dayacaan kuwaasoo kale waxaan ugu baaqi lahaa laftirkooda in gawaaridooda ay ilaashadaan ayna aynan u dhiiwanin qof aynan ku kalsooneen oo gacantooda aynan ka bixin iyo goob oo ayaga ay ku kalsoon yihiin ay dhigtaan taasi ayaa looga badbaadi karaa inta kale waxaa waaye dadaalka kale ee in la sameeya ayaa loo baahan yahay waa tahay bal haddii markii horena waraysiga waxaad ku sheegtay in kooxda nabadiidka sida aad adigu hadalka u leedahay ay ka dambeeyeen marka kooxdaasi aad sheegayso waa kuwa ma mase sheegteen inay iyagu qaraxani ka dambeeyeen koox kasta oo nabaddiid ah waxaan ula jeedaa waa koox kasta oo kasoo horjeeda nabadda iyo siyaasadda iyo nabadgelyada magaalada muqdisho ka jirta ee dadka maalmahanba kunaaloolayaan kuwaas ayaan ula jeedaa kooxda nabadiida kuwaasi ayaan waxaa ugu baaqiyaa iyo ragga kale aan ku dhahay siyaasada dawladda kasoo horjeeda guud ahaan ayaga ayaan ula jeednaa nabadiid nabadiid hal koox oo keliya ma ahan waa koox weliba oo kasoo horjeeda in magaaladan ay noqoto nabad ayna doonayaan inay siyaasada ku gaaraan qore carabti ay ku gaaraan kooxdaas ayaan leeyahay koox nabadiid ah